imikana kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan caashe
mar kale iyo sanad wanaagsan dhegaystayaal weli sanadkii cusub ayaanu ku jirna iyo soo dhowayntiisa iyo damaashaadkiisa qodobadaan idinku haya barnaamijka cawayska ee toddobaadkan u horreeya sanadka cusub ee laba kun lix iyo tobankana dhegaystayaal waxaa ka mid ah buundo ka samaysan muraayad oo markii u horraysay laga hirgeliyey caalamka taas oo ay dadkuna u dalxiisagayaan waxaad kaloo maqli doontaan qayb ka mida sheekada taxanaha ah ee gobaad ee aad ku dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta dhinaca suugaantana jacayla minuu waayatiin lahu ubaxii ka baxay oogadiisayn ku ildoogsaday qibsaneey ayaan oridaydiyey oridaydiyey tii u allana igu aaminay ma iloobi karo abalkaadii gashiyo ubadkaadii dhashiye allaan kuu baryaa arooriyo habeen inuu kuu arxamo adduunyadana khayr akhiirana jannaan alla kuu baryaa ehelkaygii waa fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye waa caawaye cawayska washington toddobaad walba waxaad dhegaysan doontaan silsilad taxano ah oo dhex maraysa dhallinyarada hal abuurka ah waxaanay ka hadlaysaa waayaha jacaylka guurka dhoofka tahriibka iyo loolanka dhinaca dhaqanka sheekadan waxaa dubdhexaad u ah gabar lagu magacaabo gobaad oo maraysa waayo iyo duruufo kala duwan haddaba laga bilaabo caawa oo kale waxaad ka dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington idinkaoo ku celis ahaanna uga maqli doona barnaamijka dhallinyarada maanta ee baxaya idaacadda duhurnimo ee berri haddii aan la idmo aan idiin kala dhex baxo ismaaciil xuseen farjar oo silsiladda inoo daadihaynaya
toddobaadyadii u dambeeyey waxay sheekadu inoo joogtay gabadha lagu magacaabo gobaad oo ka soo tahriibtay dalkii kadib markii la sheegay in la siiyey oday da'weyn arrintaasna ay sababtay in ay dalka ka soo cararto laakiin dhinaca iyo qaaradda eshiya waxaa ka timi farriin dhallinyarada ku nool bakistan waxay leeyihiin gobaaday haddii aad dalkii ka soo tahriibtay qurbo kale ha aadine bakistan ayaa lagaa casumay waa kan cabdirabbi bashiir marka hore salaan guud gaar ahaan ka timid bari aasiya gunteedii iyo gobollada indiya iyo geeska bakistan jiro gacankaaga haadsiya aan ararta gaabiyo gunta hoose ugu dhaco gabadhii gobaad ee caashiqu gilgilay ee muddo gooni ula baxay gabankii ku beeree gaalada dhulkeedii gotenbaa ku noolaa la gorfeeyey waayaha gadi ula soo baxay haykel gabay ku safari waanigii gurmaday oo guclo orod ku raajibo haybinteedii galay oo sawraadkii imu gelin suudaan geesaheediiyo golwaraaba buuxiyo gacyigayac dhaxan tutaaliya saxaraha guntiisi iyo magafaha agtiisuu gabalwaaqle ugu dhacay moogtahay gobaaday ragga baakistaan gala waxay garasho leeyiin gadigood mid lama helo caashaqa ma guriyaan genyada fardaad iyo geni lacag sarraysiiye gaariyay ka dhiibaan moogtahay gobaaday ragga baakistaan gala gaalada dhulkeedii iyo gotenburg ma joogaan ma galaan qaxootiga guna lacag ma qaataan moogtahay gobaaday midkaad guur ka xulataa gabi dhaxanla kuma dhigo kuma quuro goroflagad iyo gacantagaalayn gasiinkii la cuni jiray goortaad la joogtaiyo galabtaad ka maqan tahay geesiisuu ka kariyaa waa tan lagu gartaayoo loo gooni yeelay aan gaabsha hadalkee gudbiyoo fariintee gorgor aanu dhiibe ninka gacal xigaalee gobaad meel ku sheegow intaysan cadow u gacan gelin la afduubin gabadhii maganfuha canjeelayn gaarsii fariima dad badani waxay sugayaan jawaabta gobaad oo toddobaadyadii u dambeeyeyba aad loo dhowrayey waxa ay kaga jawaabto maansooyinkii loo tirinayay haddaba markii ugu horraysay tan iyo intii ay silsiladdu bilaabantay ayaa gobaad fariinteedii ugu horraysay laga hayaa waxay sheegtay inay tahriibtay suudaan ay dhaaftay laakiin may soo sheegin halka ay ku sugan tahay gobaad waxay farriin u dirtay yaxye yeebaash oo ah hal abuurkii bilaabay silsiladdan waxay u jawaabtay hal abuuro kala duwan oo ku ganay farriimo xambaarsan canaan hoga tusaalayn iyo gacan haadisba talow gobaad maxay tidhi maansadan waxaa cudhisay amran sharaf xuseen oo ku sugan dalka sacuudiga inta golaha joogtee maansada ganaysee ninba geesu jeedow marka hore salaan guud marka xiga godkaan dego nina gumc rasaas iyo gantaaliya ay ku noqon baas waxaan ahay gobaado hadallay gubaayee gefka lay xambaariyey aan geesis iga rogo geesigaan jeclaayow caashiqaan guyaal badan gorfayntiisa waday ee hadba gogol u dhigi jiray caashiqaan gayaankay geesto uga dhaafee gar u qaadan waayey caashiqaan gasiinkiiyo gamacaba u diidee gooni socodka iga dhigay caashiqaan garaadkiiyo wakhtigayga geliyee gabayada u tirin jiray ima odhanin garashadu odaygaa gaboobiyo geni lacaga dhaafsee waa maxay guhaadiyo godobtaa la ii tirin geesigaan jeclaayow xildhibaankii golehee kursigiisa goobtee garbaduub laguu xidhaa odaygaa gaboobiyo gadhcadaaysiiyo anna waan giriifoo ma aqbalin go-aankee gefkaan galay muxuu yahay nin dhulgaala joogo geni caydha qaatana guri aan yagleeliyo guur ha ii dambeeye gelin uma jawaabina waa maxay guhaadiyo godabtaa la ii tirin axdigaynu gunudniyo wacadkii ma gees marin hadallada gunaadkiiyo gocashada abuurana geninkuuma guurine gefkaan galay muxuu yahay dabaldhixiya waa beri ilmaan gabax ka siiya maryahayga guud iyo garbasaarta qoyse adiguna gabood fadis iyo gujaha igu darine gacantaydii midig iyo garabkaygii noqo gabaahiir cidlaa iyo goob lama degaanaa gabal iigu dhacay oo gabadana ay haysee gocashada baldhaafo gurmud maad isiin kari goobtaas wacdaraa ka dhacay qaybaha kale toddobaadka soo socda ayaad maqli doontaan oo aad kaga bogan doontaan barnaamijka cawayska washington iyo weliba barnaamijka dhallinyarada maanta
ismaaciil xuseen farjar aad ayuu mahadsan yahay haddii ay dhegaysta ku dhaafeen qaybihii hore ee silsiladan waxaad ka heli kartaan bogga v o a somaali dot com adinka oo dooranaya barnaamijka waa go-aankaaga halkaasoo aad ka helaysid qaybaha horey u baxay oo dhan wadamo badan oo caalamka ka mid a gaar ahaan kuwa horay u maray waxaa ka jira buundooyin amaba biriijyo siyaabo kala duwan ugu xardhan waddooyinka oo ay qaarba si u samaysan yihiin iyadoo qaar ka mid a marka aad ag marayso aad si weyn ula tacajabayso baaxadda dhirirka joogga iyo weliba siday isugu marmaran yihiin dhammaan buundooyinkaasi waa kuwo ka samaysan dhagax iyo bir waxaase hadda buundooyinkaasi ku soo kordhay oo layaabkii dadka qaar ka haystay ugu darsantay mid ka samaysan muraayad amaba dhalo oo keliya oo joog iyo dhirirba sheegatay waa buundo maristeeda loo dalxiis tago qofkii goyn kara unbaa gaaraya halka ay ku taallo iyo qaabkeedaba waxaa inoo hayo stuudiyaha la fadhiyo cumar xasan cumar yarow soo dhowow waa sidaad sheegtay caasha cuuday buundadan waa mid aan anigu la yaabay waxa weeyo gebigeyguba waxay ka samaysan tahay waa muraayad waana buundadii ugu horraysay ee noocaas ah saadaduguba ka shaqadhisay oo uu shiinuhu kaga duwan yahay caalamka shiinuhu waa laga yaaban yahay magarata hadba wax uunbuu meesha maadarata la imaanaya maskaxuu ku faanaya haye iyo cilmi hahey marka saddex boqol iyo toddobaatan iyo shan mitir ayuu dherarkeedu noqonayaa waa marka aad sidaa u dulmaraysa oo haddii aad awoodid oo aanad oranin de waan dawaqayaa ama muraayadda markaan hoos uday dhulka waan cabsanaya waan kasoo calaashaan waa inta ay hawada u jirto intay kor u baxayso inta ay kor waa joogga joogu waa saddex boqol oo mitir waa saddex garoon oo ah kuwa kubadda cagta lagu ciyaaro oo inta kor loo taagan la isku taxay dushooda muraayad laga sameeyey daruurihiiba iyo caadkiiba uu lagu dhow yahay markaasi haahey marka dherarkeedu waa saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan mitir ayay gudban tahay hase haatee jooggeegu waa saddex boqol oo mitir waa saddex garoon oo kubadda cagta ah oo kor loo taagay amba kor loo taxay marka balarkeedu waxa weeyo shan mitir aad uma sii ballaadna marka laba gebi ayay markaas muraayaddu maad aragtay u dhaxaysaa gebigan ayaa markaa dhinaciisa lasoo mariyey kadib marka halkii maad aragtay jarka amba qawgii ma garatay ay soo gaadhay ayaa toos loo duldhigay ama halkaas ayaa lagu dhisay kadibna jarka kale ama gebiga kale ayaad ugu tallaabaysaa waa wada muraayad hoos markaad u daymootid saddex boqol oo mitir ayaad dhulka ka sarraysaa oo aad hawada salalaysaa waxaad ii sheegtaa marka buundada dhaladaa marka la saaran yahay ilaan dadka qaar waxaa jira dad aan u adkaysan karin joogaas hawada sare oo inaysa soo tuuraan ay qabanayso oo dabeecadda ilaahay u uume calaashaan iyagoo caadiya oo dafiyow oo dhimarkaan looga jirin dad waxaa jira markay meel sare fuulaan diyaaradaha oo kale markaad raacdid da diyaarada diyaarad laakiin- markastaad kor u baxdid joogaagu kor usii dheeraado amad kor usii dhaqaaqdid waad cabsanaysa laakiin diyaarada iskama soo tuuri kartid oo way kugu xiran tahay laakiin dad baa jira markay meel qara ama meel dheer fuulaan sida saraha dhaadheer oo kale aan hoos soo firin karin oo inay soo tuuraan macnaha aan ka joogi karin waa dabeecadda ilaahay dadka u kala dhaliyay marka dadkaas oo kale markay buundadaasi ay rabaan inay dul maraan ma laga fikir hadday dhulka soo fiiriyaan oo muraayadiina ay tahay inaysa soo tuuri karaan oo ay halis keeni karto kulley halis way keeni kartaa hase haatee waxaa loogu talagalay muraayadda marka aad fuushid haddii macquul ay noqoto in aad maadarti awoodi weydo inaad kormaraysid dalxiis ahaan baa loogu tagayaa meesha oo waa la marayaa xaggaasoo loo marayaa xagga Dema- mala yacni ma hadde qaar waxaad arkaysaa dadka dadka oo maadaragtay waxoogaa dhulka isku nabaya oo gurguranaya qaar waxay ku dhegayaan maaragtay dhinacyada qaybaha xarka iyo maxaa bira yar yar oo loogu talagalo in la qabsado saasaad gacanta maad aragtay dhicdhifkaad qabsanaysid markaasaad markaasaanad u cabsan markaad taltallaabsanaysid waayo bartami markaad hoos u eegtid waa muraayado waa jar ma garat saas awgeed dadku intooda badan qofkii is yidhaahda waad calool adagta waad mari kartaa unbaa maraya ilaa iyo hadda marka imise qof baa dalxiis ku martay baa laleeyahy markiiba keliyaba waxaa loogu talagelay siddeed boqol oo qof oo keliya ayaa markaas dul mari karaya sababtoo ah haddii miisaanka dadka maraya intaas uu ka batay siddeed boqol oo qof waa qiyaas ahaan waad garanaysaa ku leeyahay waxaa laga yaaba inay markaasi maadarata ay dhib soo food saarto saas darteed siddeed boqol oo qof ayaa markii keliyaba mari karaya siddeed boqol oo qof tira ahaan marka ay maraan ayaa haddana tiro kale mari karaysa waxaad iiga warantaa marka een, dhismaha buundadan hadda ma la dhamaystiray mise weli howlba ku socota wuu dhammaystiran yahay waana la bilaabay in la maro
qaybtan ugu dambaysa ee barnaamijka cawayska washingtonna dhegaystayaal waxaan idinku hayaa qayb labaad oo ka mid ah waraysiga fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye waxaa fanaanka magaalada jabuuti ku waraystay waryaheena dalka jabuuti ramadaan muuse bal ka waran kulley showiyaad ku dhigteen een, xagga qurbaha een, bal iyaga haddaad naga warranto ka waran showiyada cankeed u qaban qaabisaan een, waa sideena dadku aad ma u xiiseeyaanoo maxaad ka dareentaan walaa horta marka run ahaan een, showiyadoo kale meelaha marka qurbaha la joogo waa meelaha dadku ay ku nafisaanba ama ay iskuba arkaanba maadaama qof walba noloshiisu ay mataqaanaa ay culaysisay een, unay mashquulsan yihiin toddobada cisho oo dhan een, maalinta la dhaabo halka xaflad baa ka jirta ama caroos baa ka jira waa meelaha qura ee lagu nafiso ama dadku isku arkaan waxaad isku arkaysaan een, dhalinyar aad isku isku holhaan jirteen yaraantii ood kala lunteen oonad ogeyn bayna dhulka ku nool yihiin Een, mayna ku aad kala baadeen oo dhowr sano isugu dambaysay mayna ku aad isku xaafada haydeen iyaad ku kulmaysaan Een, waa meel wallahi da aad stresska qofka baniaadamkiisa laga saaro Een, markaa shuuriyada aad iyo aad ayaa loo xiiseeyaa ama sida xafladaha ah ama caroosyada oo kale aadna way usoo camiraan dadku Een, waana meelaha aan inta badan anaku aan ka heesno ama fankayaga aan ka gudbino heesta carta iyada maxaad eh, ku soo qaadatay heeska carto waxaa sameeyey abwaan da-yar oo kooxda cadmaris dhalinyartii dambe ee soo gashaya een, iminkana ku nool een, canada een, waxaa la dhahdaa maxamed dagacadde een, laxinka iyo midhahaba isaga ayaa sameeyey een, dhab ahaan markuu heeska sameynaynay waxaan joognay cariga ingiriiska markaa hilow aan wadankii u hilownay iyo meelihii iyo quruxdii umar mataqaanaa uu ka sameeyey marka waa ka kule calcaliyada tajooriyo cartan cartan kaaga heesaay
aad iyo aad sax sax sax he in eh, heeska carta kolkaa waxaad eh, ku xusuusataan eh, si wanaagsan eh, een, eh, xiisihii een, jabuuti iyo wadan Ha. wadankiiban meelo badan kaga hadlayno een casaamaa ku jirta caarey baa ku jirta tajooraa ku jirta een maxaan ku rahdaa cartaa ku jirta marka waan u hilownay marka een taasaan mataqaana anaku aan aan isku kabaynay cartana waxaad ugu bixiseen eh, maxaad ugu doorateen carta kolkaa Een, waa meel aad iyo aad u een, hawo fiican een, dhab ahaan marka jabuuti la joogo cimiladeedu aad ay uga duwan tahay waana meelaha dalxiiska loo tago ama tamashlaynta marka een, waxaan leenahay marka dee een, een, een, calcalyada toj- tajooriyo cartaan kaaga heesaa buurti kuradeydii baan kaaga qeylayaaba aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
kawaran noloshaasi qurbaha haddaynu kusii soconno xoogaayad ka hadashay maxaa inta badan waxaa la yidhaahdaa nolosha qurbuhu aad iyo aad weedhi badan tahay xidhiidhka fanaaniinta bal ka waran may saarkaan ma u fududahay mise qof waliba hawlihiisii kaluu iska galay wallaahi da rabadaana aad iyo aad iyo adag tahay dadka intii meel wada joogtaa isku magaalo ah xataa ayay ku adag tahay si ay isku arkaan kuwii de kala dheerna kaba sii daran marka waxaa la odhan karaa xidhiirka iyo isku dhawaashaha fanka iyo fanaaniinta iyo hal abuuradu waxau ku fiican yahay africa laakiin qurbaha aad bay udhib badan tahay inay fanaaniintu sidii ay awal wax u wada sheergelin kareen ay sameeyaan ay wada sheergelin jireen ay sameyn ay sameeyaan aad bay uga adag tahay oo waxa weeyaan haleelkiibaa aad iyo aad u kooban marka way xagga fanka aad iyo aad bay uga adag tahay horta maadaama imika fanaaniintii badankoogu qurbaha wada joogaan maxaa la is odhan karaa cabdiraxmaan ma xidhiidhka bulshada iyo facebook iyo arrimahan unbaa abwaan baa hees samaynaya wuxuu doonaya inuu heesaaga hebel u dhiibo laxankiibaa handana jira waxaa laga yaabaa meel ma wada joogaan wa waa sidee markaa wax soo saarkiina wallahi horta inta u badan ee wax noo fudaydisay aan odhan karaba yani imika fanaaniinta qurbaha joogtaa ama america ha joogaan ama yurub ha joogaan waxa wax u fududeeyey ama africaba ha joogaane waa aalada casriga ah oo wallahi dhab ahaan maadaama dadkii meel wada joogin haddana ay aqal qura wada joogaan oo dee internetkan iyo mataqaanaa facebook laisku soo dhigayo ama email laisku soo dhigayo aniga sidoo haddii aan imanka yar dib ugu noqdo albinadaydii aan soo saaray labada kun iyo sideedii ama labada kun iyo shantii oo kale de ninka miskiga tumaya wuxuu ahaa inaan isku koox ahayn oo sicid sumbul aad baan u salaamaya australiya uu joogay aniguna london baan joogay heesaha halkaasaan uga dirayay miiska wixii iga soo tumay australia aniguna codka waxaan kaga soo shubay ingiriiska marka saasoo kale de wax ay u fudaydinaysaa marka taas haddayna jiri lahayn dhibaato badan baa jiri lahayd waay heeska filson isaga haddaad aynu ka hadalno maxaad odhan leed cabdiraxmaan rabadaan heeska filson waa hees aad iyo aad igu dheer heeskan isla abwaankaasa sameeyey maxamed dhagacade aad baan u salaamayaa waa abwaan da-yar dhab ahaantii aadna u midho fiican heeskan wuxuu u sameeyey ama aan ka sameeyey u sameeyey xaaskayga heeskan xaaskayga iyo ogodkayga ayaan kaga hadlayey marka waa ka lahaa jacayla minu waayatiin lahu ubaxii ka baxay ogadiisayn ku ildoogsaday filsaneey ayaan oridaydiyey oridaydiyey tii walana igu aaminay ma iloobi karo abalkaadii gashiyo ubadkaadii dhashee allaan kuu baryaa arooriyo habeen inuu ku arxamo adduunyadana khayr akhiirana jannaan alla kuu baryaa ehelkaygii aad iyo aad aad iyo aad iyo salaam
heeska rooda isaga haddaynu ka hadalnana heeska rooda waxaa sameeyey abwaankii weynaa cali senyo laaxinka aniga ayaa sameeyey heeskan cali senyo wuxuu ugu deeqay ama uu mataqaanaa kaga hadlayaa marwadiisa xaaskiisa qaaliga ahayd rooda
guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkanna intaa ayuu ku dhan yahay intaan mar kale kulmayno nabadgelyo